waxaa guud ahaan dalka maraykanka waayadii u dambeeyey kusii badanayay cudurka lagu magacaabo awatism oo ku dhaca carruurta yaryar kaas oo ah dib u dhac xagga maskaxda ah oo ay ilmuhu ku dhashaan taasoo keenaysa inaanay isku filnaan karin oo ay mar weliba u baahan yihiin saacidaad joogto ah xitaa markay weynaadaan mid ka mid ah goobaha oo cudurka ku baahay sida daranna ugu faafay waa gobolka minnesota oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool dalka maraykanka arrinta la yaab kalena waxay tahay in cudurkani ku badan yahay carruurta soomaalida marka loo barbardhigo bulshada kale ee ku nool dalka maraykanka anisa xaaji moxamed waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool dalka maraykanka waxay haysataa saddex carruur ah oo dhammaantood qaba cudurka awtisam carruurtan oo ay da-doodu kala tahay saddex sano jir lix sano jir iyo siddeed sano jir ayaa ku dhashay cudurka awtisam waxayna anisa ku qasbanaatay inay joojiso dhammaan shaqooyinkii ay haysay una go'do xanaanada ubadkeeda
waxaan haystaa saddex carruur oo kale ah laba gabdhood iyo hal wiil dhammaantoodana waxaa ku dhacay cudurka awtisamka waxaana ku adag hadalka mid ayaana yaro roon waxaan la sheekaysannaa waxna la cunnaa sidoo kalena la seexannaa cudurka awtisamka inta badan waxaan waalidiinta u sheegaa inay soo mari doonto xilli ay diidayaan in carruurtooda ay qabaan cudurka awtisamka anigu laftayda waan soo maray arrintaas oo gabadhayda oo dhammaan calaamadaha awtisamka lagu arkay ayaan haddana diidi jiray inay xanuunka qabto waxay diidi jirtay gabadhayda naxariista oo waxay lahayd habdhaqanno ka duwan kuwa caadiga ah
anisa keliya ma aan hooyooyinka haysta carruurta qaba cudurka awtisam tani waa hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo faadumo ismaaciil waxayna haysataa gabar yar oo qabta xanuunka awtisam
waxay igu dhaheen gabadhaadu way fiican tahay waxaan ku idhi maya waan hubaa boqolkiiba boqol inay si wax ka yihiin marka waxay ka qaadeen dhiigaga qaar iyagoo baaritaanno ku sameeyey intaanan guriga aadin ayayba ii yeereen laba maalin kadibna waxaa guriga iigu timid gabar la taliso qoysaska carruurtooda la xanuunsan awtisamka
marka laga hadlayo guud ahaan bulshada ku nool gobolka minnesota kow iyo kontonkii ilmo oo dhashaba mid ka mid ah ayaa qaba xanuunka awtisam laakiin carruurta soomaalida way ka duwan yihiin oo lix iyo tobankii ilmaba mid ayaa la xanuunsanaya cudurka awtisam laamaha caafimaadka ee gobolka oo su-aalo laga weydiiyey waxaa keenaya arrintan ayaana jawaab u heli waayey dadka qaar ayaa tilmaamaya inaanay soomaalidu helin daryeelka caafimaad ee ay helaan dadka kale nejmo siyaad iyaduna waa hooyo soomaaliyeed oo degan dalka maraykanka waxay haysataa wiil yar oo la xanuunsan cudurka awtisam
waxaan haystaa wiil afar sano jir ah oo qaba cudurka awtisamka waxaa la ogaaday inuu xanuunka qabo isagoo laba sano jir ah laakiin muusan helin wax daryeel ah ilaa uu ka gaaro saddex sano iyo bar
mahdi warsame oo madax ka dallad ay ku midaysan yihiin qoysaska soomaaliyeed ee haysta carruurta awtisam qaba ayaa sheegay in dhibaatooyinka jira ay ka mid yihiin waalidiinta oo qarya carruurta qaba awtisam
nasiib darro waalidiinta qaar ma ogola in qofna uu ogaado inay haystaan carruur qaba cudurka awtisamka ilmahana waxay ka qariyaan dadka sidaasna cunuga wuxuu ku weynayaa fursado iyo caawimaad
awtisam ama tawaxud waa cudur ka dhasha dib u dhac xagga maskaxda ah oo ku dhacda carruurta markay yar yihiin ama ay uurjiif yihiin wuxuuna sababaa in ilmuhu aanay socnin ama aanay hadlin boqolkiiba afartan dadka ku dhaca waxay dhakhaatiirtu sheegayaan inuu u baahan yahay caawimaad joogto ah inta uu nool yahay